haddaan nahay madaxda gobolka waqooyi bari laga soo doorto ama ku maalo labada guriga baarlamaanka waddanka kenya iyo dhammaan waxgaradkii deegaanka halkan waxaan isugu nimid inaan hoosta ka xariiqno kow iyo lixdan sano ka bacdii markii kenya ay xorriyadda qaadatay kow iyo lixdan sano oo intiisa badan nagu dhaafay horumar la'aan iyo maalgashi la'aan deegaankeenna in maanta aan rabno in wixii hore wax laga bedelo annaga haddaan madaxdii nahayna aanan oggolaanaynin in isgaarsiin la'aanta horumar la'aanta tamarta korontada oo dhulkeenna aad gabaabsi ugu ah dhammaan howlahaasi wax laga bedelo waxaanan dawladda siinaynaa talabixinno waafi ah tiro badan oo aan ugu sheegaynaa in ay tahay lagama maarmaan in dariiqadaasi maanta aan xariiqnay dariiqaasi maanta aan xariiqnay uu yahay kan aan rabno in lagu wado maalgashigana uu badnaado waddooyinkayaga xilliga roobka aan la mari karin xaaladoodu ay aadka u lidatana wax weyn laga bedelo siiba ama ay ugu muhiimsan tahay isku xidhka saddexda degme ee gaarisa wajeer iyo mandheera in deegaanada laftooda baarlamaanka laga soo doorto isku xidh waddooyin casri ah ay yeeshaan quwadda korontada oo aad ama tamarta oo aad ugu gabaabsiya deegaanka iyada lafteeda kor loo soo qaado oo maalgashi dheeraada la geliyo in waxbarashada iyo dhammaan howlaha kale ama dhibaatooyinka kale ee bulshada haysto wax laga qabto in aanan oggolaanaynin sidii hore in wax lagu sii wado annagana aan soo jeedno midnimadayadana ay tahay muqadas hal codna aan ku wada hadlayna wixii hadda ka dambeeya intaas ayay ahayd dulucda waxaa meeshan aan isugu nimid oo saddexda maalmood aan u joogno ummadda gobolka waqooyi bari ku dhaqan waxaan u sheegaynaa in madaxdoodii ay heegan u yihiin u heellan yihiin sidii dhammaan dhibaatooyinka haysta ee muddada dheer soo haystay looga saari lahaa weliba sida ugu dhaqsaha badan aan talooyin wax ku ool ahna dawladda ku biiranay siinay xaqiijinaynana in la taabageliyo oo la dhaqangeliyo insha allah